waaya marka ugu horeysa horta bismillahi raxmaan raxiim ugu horreyntii horta waxaan hambalin dirayaa waan fursadaan uga faa'iideysanayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee islaamka ah ee bisha ramadaan soomaysa ilaahay ha uga dhigin raxmad iyo khayrka ilaahay ay helaan dhibaatadana ay kaga baxaan marka xigana waxaan tacasub dirayaa reer hiigan guud ahaan gaar ahaana dadka beledweyne ee ay dhibaatadu haysato runtii oo ah dhibaato saaxadeeda aan la qiyaasi karin ilaahay ha ka saaro ayaan leeyahay dhibaatada mashaakirka intaa haddaan ka gudbo arinta xaaladda dalka guud ahaan soomaaliya markaan usoo laabto soomaaliya waa ay fiican tahay runtii dowladnimadii iyo nidaamkii iyana hadde waddo fiican ayay ku socotaa walow haddee aan waxa aan aragnaa oo ay yihiin wixii aan arki jirnay sanooyinkii lasoo dhaafay oo idin dowladihii hore iyo maamuladii hore oo iska carqalado iyo quuq iyo qas iyo waxyaaba saasoo mar walba inta dowladda aanan rabin nidaamka in horey loo socda aan rabin yani fasfashaad ay ku hayaan mar walba dowladda federaalka ah ama dowladda soomaaliya waxyaabahan baan aragnaayo guud ahaan xaaladda dalka iyo dowladnimada iyo nidaamkeedu si wanaagsan ayay u socdaan sida aniga
waa gartay waxaa hadda aada loo hadal hayaa shirar ay magaalada baydhabo ku yeesheen madaxweyneyaasha maamul goboleedyada oo ay uga hadlayeen arrinta khaliijka iyo go-aankii dowladda federaalka oo ay leeyihiin dowladdu dhinac bay ka martay go-aankii khaliijka iyadoo warbaahintana ka sheegtay inay dhexaad ka tahay arrintaasi maxay ka dhigan tahay wadahadallada hoos hoose iyo go-aanka dowladda loogu hor imaanayo ee raggaasi ay wada yeesheen maxay ka dhigan tahay
waa muxuu ah waa maqalnaa horta run waanan arkay go-aanadii waxyaabaha ay soo saareen runtii waa waxaad moodaa dad iyagu mas-uuliyad sheeganaya haddana mas-uuliyadooda aanan fahamsanayn inay yihiin dadka meesha isugu tegay fashil inay yihiin ayaana ii muuqata mas-uuliyaddii xilalka ay ayagu hayeen hadday ku fashilmeen inay markaa dowladdii dhexe eedda iyo waxa iyo inay dusha ka saarayaan una adeegayaan dana shisheeye aniga intaa ayaa iisoo baxday dowladda waa dowladdii aan dooranay waa dowlad soomaaliya danaheeda ka shaqaynaysa wax ka wanaagsanna runtii xilligii waktiga la joogaahu ma jiro in muxuu ahaa yani arrimaha khaliiska meesha ay ka istaagtay dowladda soomaaliya iyo madaxda qaranka meesha ay ka istaageen in meesha laga istaago meel ka habbooneyd oo la istaagi lahaa ma laha laakiin hadde maxaad sugaysaa waxawaaye uun xilligii un muxuu ahaa waxaan soo xasuustay markaan go-aanadooda arkay markii warloorada ahaa ee xamar joogi jiray ama dalka ka jiri jiray ee markii nidaamka iyo waxay arkaan iyagoo eedo iyo waxyaabo aan jirin iyo waxa ay ku horumarsiiwan jiray iyagoo aanan waajibaadkay u xil saarnaayeen aanan markaa muxuu ahaa yani gudan karin ama aanan wax tala ah ummadda u haynin marka taa ayay la mid tahay midda hadda kasoo yeertay ma fahamti marka runtii waxa weeye waxa weeye dalka in wax laga qabtaa loo baahan yahay amniga in la sugaa loo baahan yahay meelaha ay joogaan deegaanada ay joogaan qaar badan oo kamida muxuu ahaa hadde canshuurtii dalka ayay qaataan dekedii dalka ayay haystaan yani ciidamo ayay haystaan inay amnigii sugaan inay horumar ka shaqeeyaana loo baahan yahay horumar ay ka shaqaynayaan malaha sida sida ku ilaashan lahaayeen unbay yani gacan wuxuu ahaa yani ka shaqeeyaan wuxuu ahaa waxa ay ku marmarsiyoonayaanna waxa weeye yani inay un colaadii muuq iyo dowladda dhexe ee halkaa inay la galaano si ay dadka indhahooda uga sii jeediyaan inay ayagu la xisaabtamaan marka si aan adiga lagula xisaabtamin waa inaad adiga dee cid kale aad markaa faraha ku suuqaysa oo aada leedahay ciddaanaa muxuu ahaa dulmi lagu samaynaysa iyo ciddaanaa dhibaato wada iyo ciddaanaa muxuu ahaa laga shaqayn laayahay iyo marka waxaas waxba kama jiraan waxa waaye dad mas-uuliyiin sheeganaya mas-uuliyadoodiina qaadila qiil lagu raadinaya ma caddaynaya marka mas-uuliyadooda inay qaadila yihiin shaqadoodiina ay garan waayeen maxaa caddaynaya adomas
wallahi haddii qofka mas-uulka ah maxaa laga rabaa waay waxaa laga rabaa waxa waaye amniga inuu ka shaqeeyo asagaa laga rabaa horta awalan midda xigtana waxa weeye horumar inay ka shaqeeyaana loo baahan yahay shaqo inay abuuraana loo baahan yahay yacni dowladda dhexe ayaa muxuu ahaa yani deegaanada halkaas muxuu ahaa lagu eedeynaya inay shaqo ka abuuri weysay marka ay puntland iyadu qaadato canshuurtii dekedii muxuu ahaa yani deked kamida dekedihii dalka oo ay dakligii dhaqaalaha soo galaa la ogyahay marka wuxuu ahaa yani kismaayo dibada hoose dekedii ku tiirlay wuxuu ahaa halka ay iyo waxay wuxuu ahaa halkaas ka qaataan yani dadka loo baahan yahay inay wax qabtaan deegaanadooda wax ka qabtaan waa iyaga waaye ma aha ayaga inay korkiyoodaan dowladda dhexe marka haddaysan karti u lahayn inay wax ka qabtaan oo ay xalliyaan oo ay wuxuu ahaa bulshadii yani danahoodii ka shaqeeyaan oo u istaagaan dabcan waa iska macquul inay ku warmarsiyoodaan anigu waxaa sidii sidii nimankii muxuu ahaa hogaamiye kooxeedyada ayay marmarsiyo yani qaladka ay ku taagan yihiin iyagu markaa ama waxqabad la-aantooda ama kartifimadooda intaba ma qiimeynayaan waxay muxuu ahaa yani eeda busha ka saarayaan yani cid kale iyo maamulada jira iyo dowladda jirta iyo mafaham marka anugu intaasaa ii muuqata calaa kulli xaal balse waxa dowladda soomaaliya wax u dhimi doona ma aha dadka soomaaliyeed runtii waa dad hade bislaaday markaan waxna fahamsan dowladnimadiina waa la arkaayo wanaaggeeda sidii hore loogu socon lahaa inay hore u socoto marka haddee dadkaasu dadkaasu iyaga unbaa xisaabta ay ka cararayaan kusoo noqon doonto waxaan ognahay inay muxuu ahaa cabdiweli inay doorasho kusoo socotaan ma ognahay dabcan inuu marka derbiyada madaxa la dhaco waa iska wax muxuu ahaa macquula weeye ma fahamtay si uu arrinta usii jeediyo reer puntland oo yidhahdo xamar baana laga haystaa axmed madoobe kadalik marka shariif xasan sidaas oo kale marka waxa waaye yacni dhibaatadu dadka ay haysato dadka muslimiinta ee ayagu wax qaban la ummadiina muxuu ahaa samata bixin la inay hadda ku horumarsadaan dowladda dhexe taas wax macnaa ma samaynayso intaa unbaanan u arkay aniga guud ahaan marka aan qiimeeyey go-aanada ay soo saareen marka xagee buu ku hogaaminayaa ayaa la dhihi karaa cabdiweli gaas madaxweyneyaasha maamul goboleedyada kolley isku haysii ay samaysteen baa cabdiweli gaas madax u yahay xagee buu ku wadaa baa la dhihi karaa hadda
wallahi waxaas wax horta wax ka jiraan ma wuxuu horta inay sharci yihiin oo dastuurkan ku qoran yihiin amuhiim dowlad annaga waxaanu ku nahay nidaam dastuura ayaa dalka ka jira nidaamka dastuurka ah ee dalka ka jira ee muxuu ahaa yacni saamaxaya jiritaanka puntland iyo jiritaanka muxuu ahaa hirshabeelle iyo jiritaanka galmudug yacni dastuurka saamaxaya ma aha mid qoraya in muxuu ahaa maamuladu maamul iyo madax iyo mas-uuliyiin ka madax banaan midda federaalka inay ayagu samaysanayaan ma aha marka waxaas waa iska muxuu ahaa wax ku tiri kuteena waayo horta wax ka jira ma jiraan wax la ictiraafi karo ama muxuu ahaa sharci waafaqsanna ma aha waxa soo haray waxa weeye xagee xagee wax ku wada dee waxa wax ku wadaa waxa weeye doorashadaas kusoo socotee doorashadaa unbuu ka cararaya doorashadaasuu rabaa dadka indhahooda inuu ka sujeediyo oo uu yidhaahdo muxuu ahaa xamar baan iska celinaynaa iyo xamar baan eedaynaynaa iyo xamar baan muxuu ahaa yani dhibaatana looga hayaa marka meelaha waxa weeye maahane wax kale ma jiraan waxa uu ku haynayaa marka waa siduu kursigu kusii joogi lahaa
waa gartay marka ummadda soomaaliyeed ee hadda madaxtinimada ka sugaysa iyo shaqada ka sugaysa raggaasi maxaa la gudboon
anigu waxaan leeyahay de ummadda soomaaliyeed ee dadka hadda madaxdu aragtaa runtii waa lugowsan yihiin ayaan leeyahay marka xaqiiqa nafta loo hadlo waxaana haboon dadkaasu inay madax qarannimo soomaaliya raadinaysa inay raadiyaan oo ay muxuu ahaa doontaan ayaa aniga la duman sababta oo ah dadka xilligii hogaamiye kooxeedka yacni fikradahoodii qaatay ayaa ii muuqata oo markaa muxuu ahaa yacni iska daba wareejinta iyo barbarsiyada iyo waxa ah dadkaas dowlad dhexe oo soomaaliya oo sharaf leh oo qiimo leh ma rabaan inay arkaan waxay rabaan nidaamyo muxuu ahaa yani markaasi muxuu ahaa yani aagag iyagu xor u ah waxay rabaan inay sameeyaan yani ciday doonaan la xiriiraan yani qaran duus yani ku shaqeeyaan nidaam ah oo qaranka soomaaliya iyo wixii danka u ahaa ee laga shaqeynaya inay ka leexdaan dad waxaasa marka dadka noocaasa de dalku inuu horay uga socdaa loo baahan yahay isbedelnaba inuu yimaado oo dad nadiifa oo qarannimo soomaaliya raadinaya inay ka doontaan haddaysan ka doonanna runtii dhibaato xule ayaa ayaga soo saaray mudane cali cabdullaahi cusubla adoo mahadsan bal gebagabadii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiinta ee laga bartay islamarkaana ku caanbaxay u gargaaridda ummadda soomaaliyeed iyo in ay iscaawinta dadka baraan waxaa hadda jirta inuu fatahaad sameeyo webiga shabeelle iyo webiga kale ee jubba intaba saameyn badan oo ku yeeshay shacabkii soomaaliyeed maxaad is leedahay ummadda soomaaliyeed hadda waad hal iyo laba maxaad ku odhanaysaa
wallaahi waa mahadsantahay horta marka ugu horeeya weli fursadda iyada ah muxuu ahaa waa wax muxuu ahaa yani qadar alla oo waaye horta dhinacna aarab iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo waa wax loo baahnaa waaye dhinacna hadda waxa waaye mudiyada sahadooda ayaa mashaakil aad u weyn iyadoo bil ramadaana lagu jiro runtii waxaad garan kartaan dadka magaaladan oo wada qaxday galadweyne yacni hal guri oo lagu nool yahay uusan jirin magaaladii weyneyd ee baaxadda lahayd magaalooyinka dalka ugu waaweyn ka mid ahay yacni gurihii oo dhan ay wada dumayaan yacni wax musqulihii boosameerooyinkii lacagihii oo dhan ay banaanka usoo baxeen yacni masiibadu mid yar ma aha runtii waxa weeye ummadda soomaaliyeed bil ramadaana lagu jiraa bil raxmadaa lagu jiraa bil maxaa isu naxariisashaa lagu jiraa bil yacni ay tahay runtii qofka dhiban ee ee walaalka ah ee ahalka ah ee deriska ah ee ay soomaalinimadu kaala dhaxayso oo loo gurmi lahaa ayaa lagu jiraa runtii waxa weeye waxa ka dhacay beledweyne oo aan idaacadaha iyo si fiican aan uga daawanay iyo telefishinada iyo facebookyada iyo runtii waa wax aad iyo aad iyo aad looga murugoodo waayo waa wax aan isleedahay war aaway soomaali war aaway dadkii islaamka war aaway maxuu ahay yacni soomaalinimadii dadka ka dhexaysay walaalnimadii dadka ka dhexaysay meeday aad leedahay runtii waxa weeye wakti waxaa la joogaa ay tahay inay gabadha soomaaliyeed dahabkeeda inay gadlo oo ay tidhaahdo hooyada soomaaliyeed ee usha ah ee foonsha ah ee maxuu ah ilmaha yar duudu ku sida ee maxuu ah halkan maxuu ah yani dhibaatadu ku haysato ha loo gurmado wakti kalmihilaha ayaa la joogaa runtii dowladda soomaaliya hay-adaha hadda yiri waa gurmanaynaa iyo kuwa dhaqaalaha bixiya waa mahadsan yihiin laakiin waxaas wax ku filan ma aha labada weli waa laga biyakacay waa la biyabax ayaa ka dhacay labada weliba maxuu ahaye deegaanada ku dhowaa ay maraan dadku waa barakaceen waa dhiban yihiin ayagoo awalba aad u jilcana ayay haddana wax walba oo ay haysteen ay gacantooda ka baxeen qiyaas marka yacni qoyska dhan oo haba yaraate ee hal calal iyo hal shay iyo yacni yacni oo ay degaankii ay deganaayeen guriga ay ku noolaayeen kala soo baxay aanan lahayn dhaqaale aanan haysan shaqo aanan haysan meherad aanan haysan xoolihii ay ka baxeen guriguu ka baaba'ay waxay ku duusanayeen iyo waxay xiranayeen ka soo kacay waxbaba aanan jirin ka waran runtii waa wax la yidhaahda ilaahay oo annagana hanagu qabanin ilaahay oo ayagana ka samaysa bixi isla markaana aanan ugu fiirsan waayo marka hadday soomaalinimo jirto hadday walaalnimo jirto waxaan leeyahay gargaarka iyo gurmadka waa ku mahadsantihiin laakiin kuma filna kuma filna kuma filna ayaan leeyahay ha loo istaago ha la gurmado waxa lala qabto dadkaa waayo berrito waa mid adigana ku qaban karta waa mid ahalkaa qaban karta waa mid walaalkaa qaban kartaan leeyahay